halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibolka warqaddan reer tesalonika waxaannu ku baranaynay arrimaha la xidhiidha toobadkeenka buuxaa oo ilaah loogu imanayo marka ay joogto fariimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadalladii ilaah hawsha jaceylka ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah
bannaankii qiyaama markay beeshu joogtaan barakaysanayna boqorkeenna weymarkuu baadil suule bidci baadiyoobaan barakaysanayna boqorkeenna wey bararkii ilaahee darteen loo bireeyaan barakaysanayna boqorkeenna weybadbaadshaa adduunkee ballanqaadna siiyaan barakaysanayna boqorkeenna wey
bashiirow masiixii kii loo bogaan barakaysanayna boqorkeenna weyn markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii rasuul bawlos inoogu digayey innaga markaasoo uu lahaa sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika cutubka shanaad aayadda lixaadoo leh sidaas daraaddeed iyaynan seexan sida kuwa kale yeelan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno waxaa haddaba dhegaystayaal aynu arkaynaa in marka kiniisaddu ay sayidka kula kulmayso hawada ay rajada farxadda leh imanayso mar waliba iyadoo oo ay taasi ugu wacan tahay ayaanay habboonayn inaynu noqonno masiixiyiin huruda waxaan maqli jiray hees caan ah oo ay qaadi jireen howlada waaberi markaasoo ay lahaayeen nin lagu seexdo ha seexan iminkana rasuul bawlos waxa uu leeyahay sidaa daraaddeed yaynaan seexan sida kuwa kale yeelaan laakiinse aanu soo jeedno oo aan feejignaanno waxaa haddaba maanta jira dad badan oo heesa qaadaya oo ay la tahay in ay haystaan ballamada ilaah laakiinse haatan way iska fadhiyaan oo waxa ay la tahay in loolankii nolosha uu dhammaaday marba hadday masiixiyin yihiin waxaanse kuu sheegayaa dhegeystaha iyaga masiixiga ahow in laynaga doonayo inaan noqonno kuwo dhaqdhaqaaqoodu uu sarreeyo weli waxaannu guclaroor ugu jirnaa inaan badinno hadiyadaha ruuxa quduuska ee aanu leenahay oo haddii aynu leenahay midhaha roonaanta waa inaynu ku darsanno tan qabownimada marka way ahmiyad ballaaran tahay dhegaystayaal inaynu firfircoonaan muujinno inta aynu noolnahay marka la eego arrinka in ciise masiix kiniisadiisa ka qaadanayo dunida wakhtiga dhibku weynu jiro ayaan welibana laynaga doonaynin sida dadka kale inaynu iska hurinno haddaba ereyga seexasho waxa uu leeyahay micno fara badan marka la eego luuqadaha qaar waxa ay ka macno tahay inaadan sida u sii fikirin oo diyaargarowgaaga mustaqbalkana uu yaryahay waxaad iskala soconaysaa saaxiibada oo waxaad haddaadan masiixi ahayn oo welibana aad foomatooro tahay kala qaadanaysaan haashka waxaanaad bilaabaysaan waa kuwiina mooryaanta ah qaarkoode in aad ugaarsi tagtaan oo ciddii aad ka xoog badan tihiinna aad soo boobtaan markaasaa qaadkiinna miisanaysaan sigaarkiinna iyo cabitaankiinnana waad soo qaadanaysaan oo fikirkiinnuba waxa uu noqonayaa intaas haddii aad horumadaas ka tirsan tahay xaalkaaga ma wanaagsana oo waad hurudaa haddii qaarkiinna siyaasiyiinta ah aad shirarka timaadaan oo aad diidaan inaad heshiisyada saxiixdaan idinka oo dulduleelo u raadinaya oo dadkii aad matalayseenna aad ku tiraahdaan dagaalama oo ciddaas iyo ciddaasna ku soo duula ayaa tanina noqonaysaa inaad hurudaan miyaa mar waliba haddaba soomaalidu isku qaadanaysaa cadow maxaa loo waayey heshiis taabagal ah in waddanka uu ka qabsoomo waxa ay la tahay in siyaasiyiin badan ay hurdaan kuwa garashada lena ay xagga ruuxa ka jiifaan laakiinse ay u muuqdaan inay soo jeedaan oo ay ka xigmad badan yihiin dadka kale waxa keliya oo qof la odhan karaa wuu soo jeedaa markii uu hadalladii ilaah garanayo waayo waxa uu kitaabka ka arkayaa in bawlos leeyahay sidaas daraaddeed yaynaan seexan sida kuwa kale yeelaan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno nin waliba oo kitaabka quduuska ah garasho u leh waxa uu ka kacayaa hurdada inta uu nool yahay oo maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa u sii kordhaya waa tii bawlosna lahaa sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka saddex iyo tobnaad aayadda koob iyo tobanaad baalka laba boqol siddeetan iyo lix ee axdiga cusub sidatan oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka soo silahaydeen waayo haatan ayay badbaadintu inooga dhowdahay markii horeo aan rumaysannay haddaan horey idiinku sii wadno haddaba darsigeenna aanu ka soo xiginaynay kitaabka axdiga cusub warqaddiisii koowaad ee rasuul boolos u qoray reer tesalonika ayaa waxaa meeriska iyo tafsiirkuba ay ka bilaabanayaan baalka saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka shanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sidatan waayo kuwa seexdaa habeenkay seexdaan kuwa sakhraamaana habeenkay sakhraamaan laakiin innagu oo kuwa maalinta ah aan feejignaanno oo gashanno hubka laabta oo rumaysadka iyo jacaylka ah iyo koofiyadda rajada badbaadada ah mar kale ayaa ereyga seexasho laynoogu celinayaa oo waxaa laynoogu leeyahay kuwa seexdaa habeenkay seexdaan kuwa sakhraamaana habeenkay sakhraamaan oo maalintay seexdaan marka kala duwanaanshaha dadka dunidan halkaa ayaa laga muujinayaa oo waxa weeye in kuwo badan oo masiixiyiina ay habeenka iska seexdaan oo maalintana ay howlahooda samaystaan waayo waxa ay garteen oo ay fahmeen taladii bawlos markaasoo uu lahaa qayb ahaan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan marka waxaa taasoo ay ka macno tahay haddii aynu habeenkii seexanno seexashadu maahan tan ruuxa eh marka waxaannu shaqaysanaynaa maalintii oo waxaannu had iyo goorba ku joogaynaa danaheenna waxaan isku taxaluujinaynaa in wax kasta ee laynoogu kalsoonaado aanu sidooda uga jawaabno waxaa kaloo uu rasuul boolos leeyahay oo gashanna hubka laabta oo rumaysadka iyo jacaylka ah oo koofiyadda rajada badbaadadana ah waxaa haddaba taasu ay ka hadlaysaa koofiyadda badbaadada waana qaybta ugu muhiimsan ee jirka koofiyadda waa rajada badbaadada ee maahan shay sida koofiyadaha caadiga ah loo xiranayo waxaa haddaba loo jeedaa marka laleeyahay rumaysad iyo jacayl in qalbiga aynu gashanno waayo qalbigu waa qaybta ugu muhiimsan ee bani aadmiga koofiyadahana waxaa loo jeedaa rajada aynu badbaadada masiixa ka leenahay waayo iyadaa ayaa inaga daahirinaysa wasaqnimada dhuuninimada iyo hunguri weynanka sidaad garanaysaan haddaba saddex waxyaabood baa laysku xirayaa waxaana weeye rajo jacayl iyo rumaysad waana saddexdii erey ee aynu horay idiinku fasirnay sidii aynu ku soo aragnay bilowgii warqaddan markaasoo bawlos ka hadlayay oo lahaa shuqulka jacaylka lagu sameeyo iyo shaqada rumaysadka iyo dulqaadashada rajada leh wadaadkii kalvinaha ayaa isna waxa uu leeyahay ama ka hadlayaa in rumaysadka uu keliya uu wax badbaadiyo habase yeeshee rumaysadka wax badbaadiya waxbaa la socdo oo kelidii maahan rumaysadku waxa uu ku salaysan yahay dhegaystayaal wixii lasoo dhaafay oo waxa uu gadaal u soo eegayaa maalintii aad rumaysatay masiixa jacaylkuna waa wax ku taxalluqa isla markaas iyada ah ama aan idhaahdo waa joogto oo waxa uu khuseeyaa wakhtiga xaadirka ah iyo sida qofka masiixiga ahi ula dhaqmayo ama xaaltamayo kuwa isaga ku wareegsan rajada badbaadada ayaa noqonaysa rajada mustaqbalka haddaba masiixiyiintu arki maayaan wakhtiga dhibka weyn uu dunida ka bilaabanayo oo wakhtigaa ka hor ayaa dadka dunida laga wadayaa waxaana isugu soo haraya caasiyiinta waxaana u bilaabanaya wakhtiga dhibka weynu jiro haddii wakhtiga dhibka weynu weli dhiman yahay oo ay tahay in masiixiyiintu gaarayaan oo la dhibaatoonayaan kuwa kale haddaba wax rajo ah oo ay leeyihiin male haddii ay sidaa tahay habase yeeshee masiixu waxa uu qaadan doonaa kiniisadiisa oo taas ayaa rajadeenna ah oo la kulmi mayno wakhtiga dhulka ay ka jirayaan dhibka iyo rafaadka iyo shiddada aan hore loo arag sida aynu ku soo barannay waxyiyadii ishaaciya iyo kutubtii kale waxaannu inagu dhowraynaa rajada barakada leh oo ah inaan helnay badbaadadeenna yooxanaa ayaa waxa uu ku leeyahay masiixiyiinta sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labaad baalka afar boqol toddobiyo toban ee axdiga cusub oo leh gacaliyayaalow iminka waxaynu nahay carruurtii ilaah oo weli waxa aynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu ognahay in goortuu yimaado aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay mar kale ayaa rasuul boolos oo ka hadlayay inaynu foolka fool u arki doonno masiixa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii reer filiboy cutubka koowaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan annagu waxaanu aaminsannahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix haddaan horey idinku sii wado haddaba dhegaystayaal ayaannu eegaynaa haatan oo dib ugu soo noqonaynaa isla warqadii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tasalonico cutubka shanaad aayadda sagaalaad baalka saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qornigu leeyahay sidatan waayo ilaahay inuuma uu dooran carada laakiinse wuxuu inoo doortay inaynu ku badbaadno rabbigeena ciise masiix waxaa haddaba bawlos inta inoogu sheegayaa in ilaah aanu inoo dooran caro haddaba taas waa caddahay inkastoo ay jiraan masiixiyiinta qaar kuwaasoo ay la tahay inay gaarayaan sabaanka oo ay la dhibtoonayaan dadka fallaagada ah haddaba way iska caddahay in masiixu kiniisadda dhulka uu ka qaadayo xilliga uu soo dhow yahay dhammaadka wakhtiga ilaah inooma dooran inaga caro iyo dhibaato weyn inay inagu dhacdo wakhtigaasi waa wakhti la ciqaabayo dadka fallaagada ah oo kiniisaduna wakhtigaas xun arki mayso waayo masiixa ayaa bixiyey ciqaabteenna waxaa laga yaabaa haddaba qaarkiin inaanay idinla ahayn inaydan masiixa hawada kula kulmaynin habase yeeshee dhegaystayaal hoos uga dhici maysaan badbaadada masiixa marba haddii aad rumaysantihiin isaga haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan haatanna eegeynaa isla cutubka shanaad ee warqadii koowaad ee reer tesalonika aayadda tobanaad waxaana qoran ama qorniigu leeyahay sidatan kan inoo dhintay inaynu la wada noolaanno isaga haddaynu nool nahay iyo haddaynu dhimannaba waxaa bawlos inoo sheegayaa haddii aynu dhimanno iyo haddii aynu nool nahayba inaynu isaga la joogayno haddii aynu masiixiya nahay badanaa kiniisadaha waxa ay dhex mareen albaabkii dhimashada oo loo jeedo in qarniyo fara badan oo masiixiyana ay dhimanayeen ilaa iyo labadii kun ee sannadood ee kiniisadu ay dhisnayd marka markii masiixa la hor imanayo dadka hor imanaya way badnaan doonaanoo waxaa farac waliba ku jira shahiidiin masiixa dartii u dhintay kuwaas ayaa marka hore la sara kicinayaa kuwa markaa nool ayaa iyana la sara kicinayaa marka ilaah baanu ku mahadnaqaynaa in innaguna aynu halkaa joogi doonno waxaan ku imanaynaa ama ku tegaynaa nimcada ilaah waa in aad maanka haddaba ku haysataan weliba in rasuul boolos inoo sheegay sida ku qoran dhammaadka cutubka afraad in midkeenba kan kale ku qalbaqaboojinayo xaalka ku saabsan sare kicidii jirka markii masiixa kiniisadiisa dunida uu ka qaadayo wakhti yar ka hor intaan xiisadda weynu dunida ka bilaaban haddaan intaa maaddadii hore ku dhaafno ayaannu iminka eegaynaa amarada la siiyey masiixiyiinta waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay umuurta ku saabsan labaiyo labaatanka amaradood ee masiixiyiinta la siiyey waa amaro ay leeyihiin rumaystayaasha oo maahan toban oo keliya laakiin waa laba iyo labaatan amaradood haddaba ilaa laga soo gaaro wakhtiga aynu badbaadnay ilaa dadka masiixa ayaa uu shuruud uga dhigay waxaana mid waliba ee aan weli rumaysan uu weydiinayaa waxa uu ka leeyahay wiilkiisii u dhintay ama waxa uu ka aaminsan yahay ciise masiix haddaba markii aynu masiixa aqbalno oo rumaysanno inuu badbaadiyaheena yahay ilaa waxa uu inagala hadlayaa wax ku saabsan noloshayada qofka ilaah ka cabsada kuma hoos jiro tobanka amaradood oo habdhaqan uma aha waase dhaafsiisan yahay ama ka sara maraya waxaa laga doonayaa in uu ku noolaado nolol ka sarraysa qof kasta ee kale ee aan masiixa rumaysnayn sidaannu ku arki doonno amarada ku qoran qaybtan ka bilaabanaysa aayadda koob iyo tobnaad ee warqaddan koowaad ee reer tesalonika waa amaro tafactiran oo ay tahay inaan ficil ahaan u qaadanno waana inoo ahmiyad ballaaran tahay inaan dhowrno masiixa habase yeeshee welibana way ahmiyad ballaaran tahay in markii aynu dunidan ku noolnahay ee aynu bulshaweynta adduunka la soconno ee aynu ardada nahay ama goobaha shaqada joogno inaan lahaano nolol masiixinimo iyada oo aynu ku soconayno qaynuunada aynu kol dhow idin akhriyi doonno sayid ciise masiix ee waxa uu inagu leeyahay haddii aad ijeceshihiin waad dhowri doontaan amaradayda haddaba waxaa jira kuwa masiixiyiina oo aan dhowrin sharcigaas haddaba mid keliya maahan kuwa haatan boolos ina siinayo waase labaiyo labaatan sharci waxaana ay u soo baxayaan sida sharciyo la siinayo ciidamo waayo way kooban yihiinoo ma badna waxaana laynagu siinayaa amar qaylo ah isla sida isbitoore tuulajooga u canaanto kuwa hoos jooga amaradan halkan laynagu siinayo waxa ay u muuqdaan in heerkoodu kala duwan yahay waayo qaarkood waxa ay quseeyaan sidii aynu ku xiriiri lahayn ama isku wadan lahayn haddaan idin bilaabo haddaba amarada ayaanu eegaynaa warqadii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika cutubka shanaad aayadda koob iyo tobanaad baalkaa saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed midkiinba midka kale ha dhiirageliyo oo ha dhiso sidaad yeelaysaan oo kale amarka ugu horreeya waxaa weeye inaynu inagu isqalbi qaboojinno waxaannu isku dhiirigelinaynaa oo isku qalbiqaboojinaynaa rumaysadka iyo ballamada rumaysadka amarka koowaad waxa weeye inaynu isqalbi qaboojinno kan labaadna waxa weeye inaynu isdhiiragelinno habase yeeshee wakhtigaas isaga ah reer tesalonika way isdhiiragelinayeen oo isdhisayeen oo bawlos udhiisa ayaa taas iyaga ku bogaadiyey haddaba aniga iyo adigaba waa inaynu koox ahaan u shaqayno oo isku dhiiragelinno hadallada ilaah haddaan hore idiinku sii wado haddaba dhegaystayaal meeriska ayaan iminka eegaynaa cutubka shanaad aayadaha labaiyo toban ilaa saddex iyo toban baalka saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiinse waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow in aad rumaysataan kuwa idinku dhaxowshooda oo xagga rabbiga idinkaga sarreeya oo idinla taliya oo aad iyaga aad iyo aad jacayl ugu darajaysaan shuqulkooda aawadiis nabad ku wada jooga waxaa haddaba labadaas aayadood ku dhex jira saddex amaradood oo saddexduba waxa ay u muuqdaan inay isleeyihiin oo isku wax tilmaamayaan waxaana laynagu leeyahay sida ku cad amarka saddexaad waa in aad fahamtaan kuwa wax idin baraya ee hadallada ilaah idinku dhex akhriyaya ama idin fasiraya waxay u muuqataa inaannu baarno macallimiinta marka ay hadallada ilaah ina barayaan markii rasuul boolos hadallada uu u soo qorayay reer tesalonika waxa uu la hadlayay dadka caadiga ah ee magaaladaas oo waxa uu doonayaa inuu iyaga hal maado garansiiyo waxa uu iyaga la joogay in ka yar bil wuxuuna halka ka abuuray kiniisad uu wax ku baray muddadaas halka bil ah kiniisadda waxaa bilaabay oo ku soo hormaray bawlos ma jirin wacdiyaal kale oo halkaa tegey oo ugu horreeyey bawlos sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cudubka toddobiyo tobanaad aayadaha laba ilaa saddex inkastoo aynan idiin akhriyeynin marka masiixiyiintii reer tesalonika isku mar bay masiixa wax ka ogaadeen haatanna waxaa jiray kuwo iyaga ka mid ah oo lahaa hadiyadda waxbarista qaar waxa ay lahaayeen hadiyadda wacdiska iyo gargaarka waayo rumaysto kasta waxa uu leeyahay hadiyad isaga u gaara oo hadiyadduna waxa weeye in laga dhex muujiyo ururka rumaystayaasha ah si midba kan kale u dhiso si kiniisaddu xoog ay u yeelato wixii aniga aan hadiyad u leeyahay ee aan ku wanaagsanahay ayaan barayaa dadka oo qofba waxa uu ku wanaagsan yahay ayuu ku tabarucayaa kiniisadda marka isla sida kiniisad waliba lagu arko mar waliba waxaa jiraya xurguf dhex imanaysa mu'miniinta markaana xurgufta waxaa keenaya masiixiyiinta qaar oo ay la noqoto inay waxyaabaha qaar ku wanaagsan yihiin iyada oo welibana aan hiba loo siinin hadiyadda ay sheeganayaan marka waxaa loo baahan yahay inaannu ka faa'iidaysanno khibradihii hore ee ay arkeen rasuullada iyo kuwii ka dambeeyey waxaana loo baahan yahay in ficil laga dhigo talooyinkaasi haddii aynu baibalka rumaysannahay haddii uu qofku sheegto inuu kitaabka rumaysan yahay waa in uu caddeeyo arrinkaas haddaan amarka afraad ku horumarno ayaa bawlos waxa uu leeyahay ama ku leeyahay reer tesalonika sida ku qoran cutubka shanaad aayadda labayo tobanaad laakiinse waxaannu idinka baryaynaa walaalayaalow in aad rumaysataan kuwa idinku dhex howshooda waxaa jira kuwo xushmeeya macallimiintooda hadalka wax ka barta oo markii ay yimaadaan oo soo booqdaan guryahooda wax wanaagsan u sameeya marka way wanaagsan tahay in la darajeeyo macallimiinta innaga oo kale ah si markaa aad ku muujisaan jacaylka aad masiixa u qabtaan kuwiina masiixiyiinta ah bal iminkana aynu eegno amarkii shanaad markaasoo uu leeyahay rasuul boolos nabad ku wada jooga waxaa saddexdaas amarba ay inoogu imanayaan hal qidco waxaana laynoo sharaxayaa inaan hal qof wada yeelan karin hadiyadda kiniisadda welibana qof waliba ma maamuli karo urur waxaa jiro kuwo ilaahibo u siiyey maamulka iyo xukunka waxaana dadka badadiisu ay fahamsan yihiin arrinkaas oo maamaha ingiriisiga ayaa waxa ay leedahay cuntakariyayaal badani waxa ay kharribaan maraqa waxaan markaa la midnahay maamulayaasha badan oo iyagu kharriba maamulka iyo maareynta ururada waxaa loo baahan yahay inuu jiro hal qof oo amarka laga qaato si ay meesha xasilooniyey u jirto habase yeeshee markii qof waliba isku dayo inuu isaga un iska farxiyo ee uu iloobo hadiyadaha iyo waxtarka kuwa kale ee isaga la jooga ay u leeyihiin ururka masiixiyiinta markaa wax waliba wuu kharibayaa hogaamiyaha caynkaas oo kale ah amarka lixaad ilaa kan sagaalaad ayaannu iminkana ka eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka shanaad aayadda afariyo tobanaad baalka saddex boqol koob iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo waannu idin waaninaynaa walaalayaalow kuwa si aan hagaagsaneyn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirigeliya oo kuwa itaalka yargarab siiya oo dadka oo dhanna u dulqaata waxaa rasuul boolos halkan inagu siinayaa tala caaqibo leh haddaynu nahay kuweena masiixiyiinta waxaana la leeyahay kuwa si aan hagaagsaneyn u socda la taliya waxay haddaba tanu daba socotaa amarkii shanaad markaasoo rasuul boolos lahaa nabad ku wada jooga haddii markaa mid si aan hagaagsaneyn u socda uu ku jiro jameecada waxaa ka tegaya nabad
سامحنا سيداني النبا وسامح
miisaankaaga hana saarin miisaankaaga hanagu sii dayn siriq shaydaan hanagu sii dayn siriq shaydaan Eebbow sarreeyo waan ku salaadnaa eebbow sarreeyo waan ku salaadnaa samaysinka lahaa subanaan samaysinka lahaa subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samadasay ku tahay dhulkaana kasin samadasay ku tahay dhulkaana kasin
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin